walaalow aada iyo aad baad umaadsanay ilaahay amarkiis saakay baabuur buut la yihaahdo oo usoo socday dhankaa nabad iyo xaggeeda yaa qorof niina kula qarxatay dad badan waa ku dhaawacmay dad waa ku dhintay khasaaro badan baa ka dhacday waasaafaashan waaba iska joogto waxnado dhan bay saa ku
dhimashada dadka dhintay inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waa imise guddoomiye
ilaa hadda dadkaan xaqiijinay saddex qof weeye hadda waxa aan garanayno kuwa aanaan garanayn oo qofba meel cabir bilisay gacmo meel yaalla iyo waxaas waa noo muuqmuuqdaan waxaan kaloo dhan waa noo dhimanya laakiin geerida anagu hadda aan aragno hebel la yidhaahdo oo waa saddex qof dhaawacuna waa imisa
daawacu afar weeye afar afar iyo qaar lixna waa ku sheegahayaan oo qaar baa markii wixii gaara ka mooday wax kala mooday marka adugu waa adugu
guddoomiye qaraxan muxuu ahaa qarax noocee ah ayuu ahaa
ilaahay amarkiis adeer wuxuu ahaa qorof iyo nabad inta u dhaxaysa meesha qaraxu ka dhacay waa kililka etoobiya waa qorof gaariguna wuxuu kusoo socda qaybtan soomaalida maamul goboleedka galmudug oo nabad ah waxaa jira difaac waxa weeye horta miinada waa dagaalkii etoobiya iyo soomaaliya ka dhex dhacay gaasas baa isru fadhihi jiray qolo walba horteeda iyo meesha inay yihin waa lagaa soo gelayaabay qolo walba miino gasho
waa haraadidii waxyaabihii qarxay ee dagaaladii dalka soo maray waa qaraxii dalka soo maray laakiin waa beer beer weeye sababto waxa weeye hadda laba hay-adood baa ka shaqeeya nabad iyo qorofka intii udhaxaysa aagaas iyo dhinacyadoo dhanba hase ahaatee wax wax laga qara qaban karaba ma aha sababto waxa weye dee laba waxay ahaayeen laba qalcadood bay ahaayeen labada qalcadood baa qolo walbaaba ama dibadda meeshii dhabarkina kasoo gelayso meeshii ciina kasoo gelahaye meeshii meel walba iyo jid walbaba miinaa ka buxi
dhawaan sidaas oo kale ayay ahayd markii gaari dad shacaba ay saaran yihiin eelay waxaa sidoo kale ka horeeyey dad xoolo dhaqataa oo iyana sidoo kale qarax u haleelay marka arrintan deegaanka way kusoo laalaabatay maxaa wax looga qaban la yahay ilaa iyo hadda
dhankan soomaaliya waxbaa laga qabtaa laba hay-adood baa degan oo miirabaara dhabad nimankaas waxbay qabtaan laakiin wax laalaal kale ma ahan sababto waxa weeye markii aaggaan laga baneeyo layaha waa la magaciisay meesha ay maraan yaa xataa waxaa dhici karta gaari uu isleeyahay gooladaan halkaa ka magaciiso ama jid marka waxa weeye waa daf laakiin hadda waxay u badan tahay dhankan kililka oo qor bay hadda waxay u tahay la taaban iyo hadda waxay u tahay ariga waxoolaha geela dhaanka baabuurka kuwa dabka inta sito meel inta dega yiraashaha ku karsataan waxaasoo dhan baa jira ku baaba-aan maalin walbaba
dadka dhaawaca ah ee afarta ruux waxaa la gaarsiiyey isbitaalka edhabad bal marka haddaad nooga wararto xaaladooda waa sidee
wallaahi xaaladoodu qaar baa gacan ugaa yihiin aad bay khatar u yihiin khatar
wax ma looga qaban karaa sidaas leedahay gudaha dhabad
horta dhakhaatiir baa kula kula jida dhakhaatiir baa kula jida weli kanaan wax ka qaban karaa iyo kan hala qaado midna weli may gaadin dhakhaatiirta waa haysata maxaa gurmadoo u samayseen dadkii waxyeeloobay marka ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaanba
no gurmadkaa samayn karaa muxuu yahay gurmadkaa samayn waa soo qaadnay wixii meydahana waa la xabaaray wixii kaleetana waxaa la yidhaahdo dhaawici haddee totaalkii baa ladhaawic waa la dhaawacinayaa hadda wixii halkaa lagu daaweyn karana waa lagu daaweynaya wixii kale oo oo ahdeen adduunka o dhan baa rabaa inay soo gurmadaan hay-adu xaataa laftooda ka qayb qaataan dadka maaragtay dhimanahaya dadka dhaawacmahaya dadka magaciisiya